bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegayster kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah agaasimaha cusub ee waaxda warfaafiinta xiriirka baahinta oo xilka kala wareegayay agaasimihii hore howlgal ka dhan ah al-shabaab oo laga fuliya deegaan ka tirsan gobolka baay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda soomaaliya oo furtay kulanka oo ka sheegay hindi sharciyeedka xeerka garnaqidda imaaraadka carabta oo lagu eedeeyey taageerada kooxaha hubaysan ee soomaaliya iyo suudaan kenya oo sheegtay inay fashalayso weerar al-shabaab ay ka fuli rabeen gaarisa warka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan hadduu eebe inuu qadiro tirada dad ku dhintay duqaymihii ugu dambeeyey ee khaza oo kor u dhaafaya boqol iyo afar ruux
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door korona markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaawnay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane cabdixakiim maxamed yuusuf ayaa xilka u kala wareejiyey agaasimaha cusub ee waaxda warfaafiinta ee xiriirka warbaahinta mudane cabdicasiis xasan maxamed golf yare iyo agaasimihii hore mudane maxamed aadan maxamed munaasabada oo ku qabsoontay xarunta villa soomaaliya ayaa agaasime cabdixakiim waxaa uu rejiyeeyey agaasimaha cusub ee xafiiska faafinta madaxtooyada in alla uu u fududeeyo mas-uuliyadda qaran ee loo egmaday isaga oo ku adkeeyey howlwadeenada iyo mas-uuliyiinta dowladda in ay si dhow ula shaqeeyaan agaasime cabdicasiis xasan maxamed ayaa soo bandhigay qorshaha cusub ee waaxda iyo shaqooyinka horyaala isaga oo tilmaamay mudnaanta uu siinayo dib u habeynta xafiiska iyo xoojinta xiriirka guud ee warbaahinta soomaaliyeed dhankiisa agaasimii hore ee waaxda warfaafinta xiriirka warbaahinta mudane maxamed aadan maxamed ayaa la wadaagay agaasinka cusub waxqabadkii la xaqiijiyey muddadii uu xilka joogay isagoo oo u mahadceliyey howlwadeenadii lasoo shaqeeyey howlgal ka dhan ah al-shabaab ayaa laga fuliyey deegaan ka tirsan gobolka baay maxamed maxamuud ayaa inoo faahfaahinaya ciidanka booliiska gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka daynuune ayaa si wadajir ah isaga kaashanayay howlgalkan qorshaysanaa oo lagu xaqiijinayay amniga deegaanada daynuune iyo weliba sidii markaasi loogu shaqayn lahaa nabadgelyada bulshada ku noola tuulooyinka ee hoos yimaada deegaanka daynuune taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ay howlgal ugu wadeen ciidanka iyo weliba sidoo kale maamulka degmadaasi howlgalkan qorshaysana oo si weyn looga sifeynayay deegaano muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn ay ugu dhuumaalaysanayeen kooxda al-shabaab ayaana u muuqata wakhtigan in si weyn markaasi isaga kaashanayaan dadka deegaanka oo uu markaasi horkacayo guddoomiyaha degmada daynuune iyo weliba sidoo kale saraakiisha ciidanka oo qayb weyn ka ahaa howlgalkan oo sida weyn looga sifeynayaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaana xaqiijiyay deegaano dhowaan si weyn ay ugu xoreeyeen kooxda al-shabaab inay wakhtigan si weyn gacan ku haynteed ay ula wareegeen taasi oona wakhtigan amnigeeda si weyn loogu shaqaynayo iyadoona howlgallada qorshaysan kaalin weyn ay ka geysanayaan sidii markaasi deegaanada nabad loogu soo dabaalin lahaa saraakiisha hogaaminaysay ciidanka ayaa bulshada ugu baaqday in deegaanadooda iyo weliba sidoo kale dadka kusoo dhuumaalaysanaya ee aan la garanayn ee markaasi laamaha ammaanka ay la wadaagaana guddoomiyaha degmada daynuune ayaana xusay in kaalinta kaga aadan bulshadu wakhtigan ay u muuqato in markaasi si weyn loo dardargeliyo taasi oona wax weyn ka bedeli karto amniga nabadgelyada deegaanada daynuune iyo weliba sidoo kale tuulooyinka hoos yimaada magaalada baydhabo waxaana sidoo kale jira in howlgalkan saacado badan qaatay oo markaasi si weyn looga hortagayay kooxda al-shabaab oo u muuqatay in maalmihii ugu dambeeyey si weyn markaasi ugu soo dhuumaalisanayeen deegaanadaasi wasiirka wasaaradda cadaaladda ee arrimaha dastuurka iyo xukuumadda soomaaliya ayaa furay kulanka wadatashiga hindisa sharciyeedka xeerka garnaqidda maxamed daahir ayaa muqdisho ka soo diray wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan macalin maxamuud ayaa maanta furay kulanka wadatashiga hindisa sharciyeedka xeerka taxkiimka kaasi oo qayb ka ah dadaalada lagu casriyeynayo nidaamka sharciyada dalka kulanka oo ka soo qayb galeen aqoon-yahano iyo guddiga qorista xeerka taxkiimka ayaa waxaa ka hadlay ugu horreyntii agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane axmed ismaaciil xuseen kaasoo sharaxaad ka bixiyey qorshaha maanta arrimaha dastuurka si uu si rasmiya inoogu furo wadatashiga xeerka oo maraya heerarkiisii gabagabada ahaa ama ugu dambeeyey waxaana aada iyo aada muhiim u ah in maaragtay maanta dad kala duwan oo hadday garsoorayaal noqoto hadday xeerlaaninta noqoto hadday macalimiin noqoto hadday notaystayaal noqoto hadday yani dadkii wasaaradda xidhiirka la lahaa ama wada shaqaynta la lahaa oo dham ama yani bahda garsoorka oo dhamm ay meesha fadhiyaan raggii khubarada ahaa iyo magaranaysa aqoonyahankii sidoo kale waxaa kulanka hadal kooban ka jeediyey isagoo ku hadlaya afka guddiga qorista xeerka taxkiimka mudane maxamed macalin cusmaan ibraahim kaasoo sharaxaad ka bixiyay muhiimadda xeerkan uu leeyahay dalka iyo shaqada hadda laga hayo ka hadlay qodobada saddex boqol iyo labaatan ilaa saddex boqol lix iyo labaatan muxakimiinta oo ah qolada qaadaysa taxkiimka iyaduusan sheegin hay-addii taxkiimka sida lagu dhisi lahaa iyo muxakimka shuruudihii loogu baahnaa iyo waxyaabaha oo muhimkii u ahaa kadib xeerku wuxuu ka hadlay saddex boqol labaatan iyo toddoba oo ah muxaakamatu taxkiim habka loo socodsiinaya taxkiimka taasuu kala mid dhigay maxkamadaha taasuu culays saartay in dabaqaada xeerka uu cuslaado gebagabadii wuxuu ka hadlay hababka ay ku buri karaan ama lagu duri karo taxkiimka marka wuxuu xeerkeenii hore uu kaga hadlay lix iyo tobankaas qodob taasuu u muuqatay ama ahayd inuusan ka jawaabi karin baahidii loo qabay hirgelinta taxkiimka maadaama hadda wasiirkaba uu sheegay in soomaaliya ay tahay goob u furan maalgashi qofka maalgashigana mar walba uu rabiyo wax hantidiisa iyo faa'iidadiisa uu ilaalinayo gabagabadii kulanka waxaa si rasmiya u furay islamarkaasina hadaljeedintiisa qaatay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda soomaaliya mudane xasan macalin maxamuud kaasi oo bogaadiyey dadaalada dib loogu habeynayo laguna qaabeynayo shuruucda dalka
mudanayaal iyo marwooyin wada tashiga maanta inoo furmaya waa mid ka mid a tallaabooyinka ugu muhiimadda badan ee wasaaradda cadaaladda ay qaadayso si loo casriyeeyo nidaamka sharciga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya looguna diyaariyo marxaladda cusub ee dalku ee dalka ku soo fool leh sida horumarka ganacsi iyo maalgashiga caalamiga ah ee dhinacyada badan ujeeddada kulankeenna maanta iyo berrito wadatashigan oo socon doona laba maalmood wuxuu fursad inoo siin doonaa inaan ka doodno qodobada muhiimka ah ee labada xeer inaan idinka helno ama aan helno talooyin wax ku ool ah oo ka imaanaya khubaro sharci oo aan ku salayno labada xeer duruuf duruufaha gaarka u ah dalkeenna sida sharciyada si sharciyadu aysan u noqonin kuwa lasoo minguuriyey balse ay u noqdaan xeerar soomaaliyeed oo xal u ah baahida soomaalida imaaraadka carabta ayaa lagu eedeeyey taageerada kooxaha hubaysan ee ka dagaalama soomaaliya iyo suudaan qaramada midoobay ayaa imaaraadka carabta waxay ku eedeysay jibinta xayiraada hubka ee lagu soo rogay dalal ay ka mid tahay soomaaliya qaramada midoobay ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in horey u jibiyeen xayraada hubka ee lagu soo rogay dalal ay ka mid tahay soomaaliya dabadeed markii la ogaaday in qalab militari oo lagu sameeyey u k oo laga iibiyey imaaraadka lagu arkay gudaha soomaaliya gaar ahaan gacanta u galay kooxaha hubaysan ee ka howlgala soomaaliya iyo sidoo kale liibiya warbixintan ayaa tilmaamaysa in imaaraadka uu qeyb ka yahay shabkado ganacsi oo hubka si qarsoodiha u gudbiya taasi oo marar badan lagu arkay gaadiidka dagaalka nooca lagu magacaabo min nibir ajban oo ay soo saartay shirkadda imaaraadka carabta gaadiidkan ayaa la xaqiijiyey in lagu isticmaalay dalal ay ku jiraan dagaalo iyo sidoo kale cunuqabateyn hub oo qaramada midoobay ay soo saartay warbixintan cusub oo ay arkeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kaleeto ku eedeysay imaaraadka inuu hub british ah u gudbiyey kooxda lagu magacaabo r s f e dagaalka kula jirta ciidanka dowladda suudaan taas oo sababtay su-aalo cusub oo ku saabsan doorka imaaraadka ee dagaalada gobolka bariga afrika iyo sidoo kale saaxil khabirada qaramada midoobay ayaa waxay sheegeen in tallaabadan imaaraadku ay halis ugu tahay nabadda gobolka islamarkaana ay sii kordhayso fursadda hubka sharci darada ah uu ku galo soomaaliya halkaas oo weli ku jirto xaalad amni daro oo hubka ee lagu kala iibiyo si fudude dowladda imaaraadka carabta ayaa si adag u diiday eedeymaha balse dalal reer galbeedka ama dalalka reer galbeedka ayaa cadaadis ee lagu saaray in la hakiyamo la joojiyo dhoofinta hubka iyo qalabka dagaal ee loo diro imaaraadka carabta maadaama ay suurtagal tahay in lagu isticmaalo meelo dagaalo u ka socdo sida suudaan iyo soomaaliya dowladda kenya ayaa sheegtay inay fashalisay weerar al-shabaab ay doonayeen in ay ka fuliyaan gaarisa daahir abshir ayaa inoo faahfaahinaya ciidanka dalka kenya ayaa ku dhawaaqay inay wil weyn ka gaareen soo afjaridda weeraro argagixiso oo dagaalamayaasha al-shabaab ay ka fuliyeen inta u dhaxaysa deegaanada weelmareer iyo sidoo kale yumbis war ka soo baxay xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada dalka kenya ayaa lagu sheegay in howlgalkani ay qaadeen kadib markii bulshada dadka deegaanka ay soo gudbiyeen dhaqdhaqaaqyo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin sideed dagaalyahan oo ku howlanaa diyaarinta qaraxyada iyo sidoo kale weerar ay ku qaadaan ciidamada dalka kenya ciidamada ayaa intaasi kadib qaaday howlgallo deg dega oo ay uga jawaabayaan xogtaasi waxaana dagaalyahanada ay kala kulmeen israsaasayn kooban iyagoona dagaal kooban kadib ciidamada dalka kenya ay sheegeen inay u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan qaraxyadii ay al-shabaab ay ku ururiyeen deegaankaasi mas-uuliyiinta amniga ayaa ammaanay feejignaanta bulshada deegaanka iyagoona tilmaamay in xogtaasi ay wakhtigeeda ku timid ayna ka hortageen musiibo weyn oo dhici lahayd waxaana bulshada dadka deegaankaasi uga mahadceliyeen wada shaqaynta amni oo ay la leeyihiin ciidamada dalka kenya iyo sidoo kale feejignaantooda dheeraadka ciidamada dalka kenya ayaa kordhiya howlgallada ay kaga hortagayaan argagixisada gobollada waqooyi bari kadib markii ay soo bateen weerarada al-shabaab ay ku doonayaan inay gudaha ugu galaan dalka kenya iyagoona ka tegaya dhanka xadka soomaaliya halkaad naga dhegeysanaysaanna waa raydow jowar markana warka caalamka sidoo ay wararku sheegayaan dhimashada duqeymaha israa'iil ayaa sii kordhaya iyadoo markan ay gaartay tirada ku nafweday duqeymaha boqol iyo afar ruux sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee ay xamaas maamusho militariga israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen bartilmaameedyo argagixiso sida ay hadalku dhigay ayna jawaab u ahayd sida ay sheegeen jabinta xamaas ee xabad joojinta wasiirka difaac israa'iil ayaa ku eedeeyey xamaas weerarka khaze ee lagu dilay askari ka tirsanaa israa'iil iyo jebinta heshiiska xabad joojinta ay garwadeenka ka ahayd maraykanka oo xamaas ku xadgudubtay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhankiisa sheegay in waxba aysan khatar gelin doonin xabad joojinta israa'iilna ay tahay in ay ka jawaabto marka askarteeda lala beegsado dagaal akhyaartan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawan iga soo gaaray waa anaga inta warka iyaga seeganaa waxay dib ugu daalacan karaan bartan aynu facebook ku leenahay reedow johor warkaa waxaa idin akrinayay anigoo cabdiqaadir maxamed imaana waxaa soo saaray caleyka bin caleyka intaan warkan warka xiga kulmi doono waxaan idinku dhaafeynaa salaamaad min kulli afata